bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfayla dhugun sudiyaal ka dhowaada qodobada warkanhaminama idaacadda warsansiin hayta haminamaadanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ogee kariidanka nagadi magaalada baydhaba jubbaland oo hadgabagabeeytay doorashada manka hoose ishantii xubnood ee ka dambeeytay ogee kala dooraday dowladda soomaaliya oo shabaab kulu wareegtay duulo hooseeda si degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada ahlu sunna wal-jamaaca oo hawada ku saartay idaacad f m oo kataala gurceela nosodni way bayaacan baaraydtay xarigga raadiyo galgaduud linjayside kulan gaalkacyaan ku dareer puntland iyo qaramada midooba maxkamad kataala minneabolisna way bayaa xukun karidaysay da dhalinyaro oo soomaali e akhbaaraadka bannaankana dhugunsidayaal weyba ku mid aha obaama oon ka baaqi doona trump inti isu rooji midnimada dadka maraykanka maxkamad sare oo roojiday xukunkii dilka ee maxamed mursi iyo weliba duqeyn linjaysida isbitaalka yaala xalab
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiinfayl hamiinamo salaate u taarigdanaya ka eedanta tumi ishanta bilo nofembar sanadka lamada kun tumilata aana soo bahayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhowaada dhagunsidyaalyogiofisanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weyba uu sigee ka hadeeray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo geeka reetanka nagadi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya kureed markii howlo shaq uusan ka maqnay caasimada kenya ee nairobi madaxweynaha iyo wafdishay weyba garoonka diyaarado shaatigaduud eerboorta baydhabo subingan ka dhawaayay kusimaga madaxweynaha eena guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekuna maye iyo ku-xigeenadiis wasiiro xildhibaano odayaalka dhaqanka saraakiil ciidan iyo ururada bulshada hadhawaayo kureed madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo garoonka kala hadalay warfadiyeenka usoona onkuwarbi safarkii uuse ka seeday nairobi saasoo kale madaxweyne weyba uuse ku hadalay arrimo doorashada xubno manka hoose ee ku dareerta magaalada baydhabo weybana baaqan daray xubno ay ka guulaysadii kursiga manka hoose ee baarlamaanka soomaaliya deegaanadan koonfur galbeeda aan runtii safar gaabano oo safar oo private ay aan deeri nairobi runtii dadkaan ha ka aragin iyadaan feelahayn hadhawaayowkan iyadaan kamahadsantiin kamahadnage arrimo hata socdo doorashada oo lama kuntum ili oo barlamaanada la doorahayaan hidhabaano badan gadaalkii la dooradayoon aan hambaliye haddii inta ka guulaysatiin waliba lahahaa inaysan guulaysataan oo ummadan adeegdan oo saxaqeenka adeegtaan ummadan horumar shogshaqaytaan lasiin kufade haddii intii la tartanta inayn suura galnayn waliba lanahahaa lamalan hadiyo walka tartaman lanlayka badii fadi marka lanka badii in lala shaqeeyo oo liin fiirin qolyaala kale liin fiirina nabada la fiiriya ayaanu ku codsadee inta dhammaan waliba lahaa ina ilaahay si nabada ka dhammaystiro waynan rajeeyay inay dad oo dadkii dalkii diintan adeegayaan iyo soomaalinimada iyo soomaali midnimada ka adeegi doonaan inuu nagadan yaan rajeeye tan kalena waliba lahaa dadweynahana qeybasha shorduud nabad halkooda dadaaloy haan dowla diidkaata oo dhibaatooyinka gaar ahaan bakoolka hayaan gaar ahaan degmada tijeglo iyoon waliba aan rajeeyey ciidamada oo geesiinta oo nafti oon horay ina meeleeda ka dagaalamaana guula aan rajeeye waynaan rajeeyey dadweynaha qeybashii shaldun dhulkaas degaan in ciidankaas kaalmeen walaal waliona kaalmadaasi sharafan halfadeen runtii soomaaliya gii koliba ka jirta wakti oo isbedel iyo dowladnimo iyo doorasho lawada maamulka koonfur galbeed soomaaliya way baayeen buysintay lama sana way banaa hoyowka madaxweynaha ayaa kabeegamaase hele la filaha intii magaalada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa kudheeda tumi toddobada nofembar oo ee markii la dooraday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo hamiinka khamiista ayaa ka beeganta maamul goboleedka jubbaland weyba ayaa hagabagabeeytay doorashada manka hoose ay shantii xubnood een ka dambeeytin weyba geekala ka dooraday magaalada kismaayo daa-uud cusmaan alkhasaala iyo warkan kismaayo haneen ku dare goordhowitayo waxaa soo gabagabowday doorashadii aqalka hoose ee ka soconaysay hoolka weynee daawad ee magaalada kismaayo taasoo ay lagu soo dooranayay xildhibaanada aqalka hoose oo maalintii lixaad ka soconaya gudaha magaalada kismaayo xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ka mid ah magacyadooda cabdiqaadir maxamuud cusmaan zaare xaaji xuseen cali saaqir ibraahim yuusuf cabdiqaadir maxamed cismaan maxamed nuur iftin shantan xubnood ayaa waxay ka mid noqon doonaa xubnaha aqalka hoose ee dowlad goboleedka jubbaland uga mid noqon doonaa dowladda federaalka ee cusub ee la yegleeli doono taasoo ay maalmihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ay ka socotay doorashada aqalka hoose oo ayna kusoo dhammaystirayaan dowlad goboleedka jubbaland xubnahani maanta la doortay ayaa qaarkooda saxaafada la hadlaya waxa ay sheegeen in ay waajibaadkii loo idmaday ay kasoo bixi doonaan taasoo ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin codayntii maanta ka dhacday hoolka weyn ee daawad ee magaalada kismaayo xubnahani ayaa waxay ka mid noqon doonaa xubnihii hore loo soo doortay ee matalaya aqalka hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ay ku biiri doonaan iyadoo jubbaland laga doonayo afartan iyo saddex mudan oo ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose dowladda soomaaliya oo baya shabaab ku lagu wareegtay tuulo hooseedasa degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe wararkan oo derahay gobolka shabeellada dhexe waybayo sheegaan inta ciidamada dowladda soomaaliya oo geega ku lagu wareegeen al-shabaab tuulada ka magaca u miirtuuge ee gobolka shabeellada dhexe ka taala tuulada miirtuuge iyo waybaya ku midata tuulooyinka hooseeda oo degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ku mida saraakiila ciidamada oo la hadalay warbaahintii sheegay antisi nabadgelye iyo kala wareegeen deegaankaas islamarkaadna iyo isku gubeen al-shabaab markiiyo ka dhawaadeen ciidamada dowladda soomaali tuuladaas cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyoosaas oo kale sheegay intay xaalada deegaanka iyo hadda etatoo degan islamarkaadna iyo ciidamada dowladda soomaali meelaas ku bilaabeen howlgalla deegaanka miirtuuge ee degmada mahadaay ay ciidamada dowladda ururada ku sugan biyo cadde iyo urur kale ee gurmada ee eelaboorka ka yimiday ayaa qabtay deegaanka mirti nabadgelye ah oo tactical military ah ayay kula wareegeen ciidamadu waxay garabsanayaan ciidamada amisom waxay qorsheynayeen howlgalkan si kelinimo ah muddo adiga isbuuca waxay la kaashadeen amisom iyagoo haddana haysta xogta dadka deegaanka waxay u adkaysan waayeen cabashada ka imaanaysa waalidiintooda cabashada ka imaanaysa walaalahooda cabashada ka imaanaysa haweenka dadka biyaha laga qaatay sunta ceelasha lagu subay ayay kaceen waana xamaasadoobeen waa carareen hadda ilaa ilaa tardo ceel dheer inay sii cararayaana naloo sheegay qaar kamida oo jidadka noogu dhimaaday iyagana way lumeen oo wado kale ayay mareen markii ay ogaadeen inay magaalada gadaashooda ka qabsanana way carareen iyaguna gacan dhulkaas inay usii cararayaan naloo sheega hadda meelo hataa dowladda gacanta ku haysa dowladda jidgooyin sidii soo jeclaala dowladda soomaaliya wayba ayaa bilowtay intii reedan la wareegta deegaanada iyo gacanta ka hayeen ururka al-shabaab ahaana soo horay umbinayeen ciidamada etoobiya ciidamada ahlu sunna wal jamiica waybaye hawada ku saartay idaacadda f m oo ka taala magaalada gurceel ee gobolka galgadooda cabdulaahi warsamo rooble iyo warkan galgaduud hanin ku dari wararkaanu ka helayno degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa ku warramaya in xalay ciidamo ka tirsan maamulka ahlusunna wal-jamaaca oo wejiyada ugu gaweyiin ay xoog ku galeen xarunta raadiga galgaduud uu ku leeyahay degmada gurceel waxaana halkaasi ay ka qaateen agabkii idaacaddu ay lahayd gaar ahaan f m kii iyo kombyuutarada idaacadda isku shaqeynaysay sida uu raadiyo warsan xaruntiisa gobolka galgaduud u sheegay agaasimaha raadiga galgaduud cabdifitaax xasan faarax agaasimaha ayaa sheegay in aysan jirin wax wargelin ah oo weerarka ciidamadu ay ku qaadeen xarunta ka hor lagu soo wargeliyay maamulka idaacadda isagoona sheegay agaasimuhu inay aada uga xun yihiin tallaabada maamulka uu ku xiray xarunta raadiyaha sidoo kalena maamulka uu ku qaatay agabkii idaacaddu ay lahayd maamulka ahlusuna wal-jamaaca oo tallaabadan qaaday ayaa si wax war ah kasoo saareen tallaabadan lagu raray qalabka idaacadda ama lagula wareegay waxaana sidoo kale jira dadweynaha magaalooyinka gurcad iyo buuse mareed oo aada u dhageysan jiray xarumaha raadiyaha galgaduud ee labada midbo ay aada u hadalhayaan xariga raadiyaha waa markii saddexaad oo maamulka ahlusuna wal-jamaaca oo albaabada isugu dhifto raadiya galgaduud balse markan ayaa u muuqatay in maamulka ula wareegay qalabkii idaacadda iyadoo horey maamulka looga bartay in uu jiro oo keliya xarumaha idaacadaha waxaana arrintan ay qayb ka tahay abuurinta maamulka ahlusuna wal-jamaaca uu ku hayo warbaahinta ka howlgasha gobolka galgaduud iyadoona maamulka horey uu qaaday sanadkii hore tillaabooyin noocaan ah oo ay qayb ka ahaayeen xarig lagula kacay siyaasha deegaanada ka howlgala cabdulahi warsamo rabiixi warsan dhinaga kalena ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosod iyo geeka cambaaray tifalkan ciidamada ahlusunna wal jamaaca iyo kiirti raadiyo galgaduud oo ka taala magaalada gurceel gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoj muxudiin xasan maxamed xusni iyo weyba uusoo ka hadalaya afka ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoj iyo weyba uusa ambari falkala hiri raadiyo galgaduuda usoona sheeg antika nasoj ahaan iyo eedan ku-xigeen falkalna ka xiri raadiyo galgaduud weybaneoyoonka baaqina anti si degdega lendhi raadiyo galgaduud saasoo kalena lahakanaga qalabkii xarunta laku qaadee xarigay xalay idaacad ka taala degmada gurceel ee gobolka galgaduud injeysiden ciidamo ka tirsan cilmaawdiinka ahlu sunna waljamaaca ee gobolada dhexe maamulow wakhtidanba xalay yanahnay wargeli intii idaacaddaasi albaabadan laabay saas oo kale ciidankii iyo qaadan f m kii iyo qalabka kale oo idaacadda yaalay oo baaburyo ka daabulden marka runtii taasay wal edlanku xumaadu wal nasiib darre aw intii la dhibaatay warbaahinta ka howlgalaasa gudaha wadanka iyo oo la ogay marxaladda adag ee xilligan ka shaqeeyayen runtii xoogtun wali halnay gobolka galgaduud ama mudug waliba ku sugana guddoomiye ku-xigeenkii lamaad ee cudurka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed cabdifataax xasan faarax oo runtii xalay hani wargeli tiimka hogaanka nus marka cambaarayana runtii far argagaxle oo eedlan ku xumaado intii xilligu deegaano ku tirsan ahlu sunna waljamaaca laka dhibaatay idaacado ka howlgalow degmada gurceel ee gobolka galgaduud idaacadan waliba hayta idaacad runtii dhammaan xarumo kala haytay magaalooyinka kumidata dhusmareeb iyo deegaano kale bulshadana eed inkirinayen marka walilana wala eedlan ku xumaado xilligu intii qof saxafiya ama idaacad bulshada shaqeeyasa oo wakhtigun abaarta iyo dhibaatada jarta intii la dhibaatay marka welilana ay xoriyadiis reed an siiyo idaacaddaas welina ka shaqeeyay waryaal inkastoo atan dheegna wal ciidamada ahlusunna ayee xalay waqtigii afarta saahamina weyba ayee gudo angalena xarunta raadiyo galgaduud iyo kalayeg magaalada gurceel ee gobolkaas weybaniyo hawada ku saartay idaacaddaasa wakiilka gaarka ee qaramada midoobeen qaabilsan soomaaliya oo geedka deeri magaalada gaalkacyo garoonka diyaarado magaalada gaalkacyo kala shari walgorodka isaasoo kale madaxweynaha maamulka puntlenga majalka tanyeelaha ku waramaha intuusa kula hadali walgorodka gobolka mudug qeybta puntland khilaafka cusub oo hashal dhexgali maamulada puntland iyo galmudug oo ka eedan qaabka langwejihow colaada gaalkacyo maxkamad ka taalla magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka ayay shalay xukun sanade ee karidee sida dhalinyaro soomaaliya oo la keeday intiyo taageeraan fadiyeen isis waaniyo fadayn antiyo kooxdaas kabiiraan sideedan dhalinyaraya ku mid hayeen sagaal dhalinyaro oo bartamagii sanadkan laha suri maxkamadda iyo ana la kaheli dembe antiyo qorsheeyaan kabiiritaanka kooxda isis ee ku dagaalamo dalalka suuriya iyo ciraaqa garsooraga maxkamadda federaalk ee gobolka minnesota oo dhugunsidii dooda dhex martay dacwad oogayaalka maxkamadda iyo qareennada ondooday kuritaan iyo sitaxadirka jaartan deri xukunkan usoona fiiryaay hindho waalidiinta dhalinyaradan sadiidan dhalinyaro oo la kashal magacwow cabdulaahi yuusuf oo labaatan jar e cabdirasaaq warsamo oo labaati kow sano jar e iyo zakariya cabdiraxmaan oo usuuna labaati kow sano jar e iyo qaradi dembiga laaka ogi weybana ballanqaadana antiyo dowladda la shaqeeyaana cabdulaahi yuusuf iyo cabdirasaaq warsameeyee ogolaada inti dowladda la shaqeeyaan waaniyo ka marqaati furaan dhallinyarada kale silan qafiifi dembiga haabahaato zakariya cabdiraxmaan oo qiradi dembiga iyo diiday intuusa kuriita saaxiibadiis ka marqaata fura garsooraga iyo ka xukumiya cabdulaahi yuusuf halsana oo xabse ming e oo la kahaayi doono meelan dhexayta idiis i xabsaga usona kordha kula dareeri doona dhaqdhaqaaqa muddo labaatan sano ee saasoo kale garsooraga iyo cabdirasaaq warsamo ku xukumi lama sana i bar weybana laku jara doona tum-i kow bilood oo xabsaga ka jarawa weyba kaloo xabsaga toban sana laka xukumay zakariya cabdiraxmaan weybana garsooraguusa ku qafiifiyey hajeedintii dacwadda oogayaalka oo haayeen anti tub i shan sana laka xukumaa meel warkaasiinku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaga xilka kusii degahayee barack obama oo shirkii jaraayid ee ankahorey ka qobadi mankacad kureed doorashadii toddobaadkii hore ayaan ka baaqi doona trump intii iswal ku bedel siyaasadiisa obama iyo kaboori intii is rooji midnimada dalka maraykanka way banuuse tilmaamay intii usa aaminsiiye intii donald trump uusan hogaami korna dalka maraykanka master obama iyo khireentuusa walaa anti meelaya kubadda guuloogi usadeeri gaar ahaan barnaamijyadii usaqobadi sida barnaamijka caafimaadka ee obama care saas oo kale ba uusa sheegay intii donald trump uusa xiriirka ninjaro doogna neeta midowda yurub us-oona hoosta ku xariiqay midowda yurub i neeta antiya muhiimayin ammaanka dunida wayba uusan ka baaqay madawiinaga la doorada intii uusa la hadala dadka la ku tara badanyey kureed ololishay doorasho ee dalka shalqeebi obama iyo safarjeenka dambey wayba uusa ankashalba hadoone dalalka griega jarmarka iyo beru hadalka obama iyo hakabeegame iyo oo banaanbaxyo ku dhan ee donald trump iyo maalmoogii lahdhaafi ku dhiyaayeen magaalooyinka iyo kiyaala dalka maraykanka maxkamadda sare ee masar iyo go-aamidii intii la roojiyey dilkii lika xukumi madaweynihii hore ee moxamed mursi way bana amartay intii dacwad markale la qaada sanadkii hore master mursi iyo laka xukumi dil kureed markii laka eedayay xabse lakubasadi waqtigii kacdoonkii lamada kuntum iyo koogii maxamed mursi oo ku mid a xisbiga aqwaanulmuslimiinta yahay madawiinagiinka horeeye ee si dimuquraadi ee landoorada kureed kacdoonkii carabta laakiin wayba xukunka ku qaaday milatariga lamada kuntum iyo sadiidii kureed mudaharaadyo lahanku ku horjeeda dowladiisa tan i waqtigaas wayba uusan herinya dembiyo kale oo laku xukumi waqti dheera ka dambayntiina diyaarado dagaalka iyo laaku waramaha intii duqayeen isbitaalka yaala dhinaga galbeed ee magaalada xalab ee dalka suuriya wayba waa meel caafimaad ee saddexaad muddadii labaatiyo afarta saa ee un hadhaafni la duqeeya xarunta la dareerowka xadgudubyada xuquuqul aadanaga ee suuriya oo aan diiwaan gelisan gabofalada dhiyow iyo sheegtay antiinka yaraan hal qof shalays usa ka dhammaday weerarkaas lalabeegsadii tuuliya fallaagada gacanta ka hayta wayba maalmoogii lahadhaafi koranka hey oo lala duqaynta ruushka iyo kahayta magaalada xalab waxaana ku mid ee bukaanadii ka jaraan isbitaalkaas yalan wareeji isbitaal kale oo uusuna markii la maadgantaalla ka dhawaa warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabantaninkaage warkan way baasin saartay islamarkaana tasiinkula dareer saaseen oo shukur ismaaciil axmede way baniin farsameeyey faysal dhaay xuseen nang alalananki warkan dhaafo radio watson dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsado koran dhugunsidayaal intii warkanka lamid yareedan ku kulmaan way basiinku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo